faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado duusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeeladoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado qodobadaad saaka ku dhegeysan doontaana dhegeystayaal howlgalka dhanaama handooriyaha oo laga sameeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wasiirka howlaha guud oo ka jawaabay eedeyn loo jeediyey ra-iisul wasaare roble soomaaliya iyo qaramada midoobay waa soomaaliya iyo qaramada midoobay oo dalbaday malaayiin doolar oo wax lagu qabanayo abaaraha ka jira dalka iyo t b lf oo war ka soo saartay dagaalaha dowladda etoobiya ay kula jirto intaa qaar ka mid a qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka subaxee raadiyaha cadaada dhegeystayaal goornoo diyaargaro warka intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaado ah taariikhduna ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha disembar sannada laba kun koob iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan howlgalka dhan ah maandooriyaha ayaa lagu soo warramayaa in laga sameeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaas oo lagu soo qabtay dadka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan oo ay weeliyaan taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug taliyaha saldhigga booliiska degmada iyo saraakiil ka socota hay-adda niisa ayaa ka qayb galay howlgal amniga ah magaalada gaalkacyo lagu xasilinayo oo ay si wadajira u fulinayaan ciidamada nabadsugadda iyo booliiska howlgalkan oo laga sameeyey xaafadaha iyo wadooyinka muhiimka ee gaalkacyo ayaa lagu ciribtirayay kooxaha caadaystay inay qalqalgeliyaan amniga magaalada sida kooxaha maandooriyaha ka ganacsada kuwa isticmaala kuwa isticmaala oo khatar kuwa amniga degmada waxaana lagu qabtay tiro dad ah oo ay kala saari doonaan hay-adaha amniga cabdiraxmaan sheekh xasan maayarka degmada gaalkacyo ayaa sheegay inaan cidna loogu dulqaadan doonin inay inay qasto amniga iyo xasiloonida gaalkacyo isagoo sheegan howlgalka uu si joogtaa uga sii socon doono magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug islamarkaana ay kula dagaalami doonaan waxyaabaha maanka dooriya waxaana howlgalkan uu ku soo aadayaa xili magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka maamulka puntland habeen hore laga sameeyey howlgal lagu soo qabtay kooxaha iyuu ka ganacsada maandooriyaha wasiirka howlaha guud ee soomaaliya ayaa ka jawaabay eedeyn loo jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya taliyaha sare waa taliyo sare oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo jeediyey eedeyn ah in saraakiil ka tirsan dowladda ay damacsan yihiin inay dhistaan dhul ay leeyihiin ciidamada badda soomaaliya hadalkan ayaa waxaa sheegay hadalkan waxaa sheegay taliyaha ciidamada badda sarreeye guuto jenaraal cabdixamiid maxamed dirir taliyaha ayaa muuqaal la siiyey warbaahinta ku sheegay in saraakiil silsile uu ka mid yahay waa uu ka mid yahay ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble ay doonayaan inay dhistaan dhulka ciidanka badda waxa uu sheegay in dhulka ciidanka loogu talagalay haydan shakhsiyaad ah loo qaato sida looga dhisto dhul lagu nasto laguna raaxaysto siduu hadalka u dhigay dhinaca kale sarreeye waa sarreeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo ah wasiiru dowlaha waa oo ah wasiiru dowle cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ayaa sheegay in eedeynta taliyaha ciidanka badda ay ku noqotay argagax bashiir goobe ayaa isna la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in anshaxa ciidamada aysan ku jirin sarkaal darajo ciidan leh uu warbaahinta ka jeediyo eeday waa eedeyn uga jeediyo madaxda qaranka waxa uu sheegay in ogaanshihiisa dhulka aanu ahayn dhul ciidan wuxuuna sheegay in dhulkaasi yahay dhul yar oo u dhexeeya xeebta iyo safaarada turkiga halka warkaas dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado xaruntiisa magaalada cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka magaalada dhuusamareeb aad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magaheertiisa soomaaliya iyo qaramada waa soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa dalbaday malaayiin doolar wax looga qabanayo abaaraha ka jira soomaaliya qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqday in toddobiyo toban milyan oo doolarka maraykanka oo qeyb ka ah dadaalada gargaarka biniaadanimada ee wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah ee abaaraha soomaaliya loona caawinayo dadka nugul ee abaartu saamaysay sida lagu sheegay war-saxaafadeed si wada jira uga soo baxay qaramada midoobey iyo saaxiibada samafalka soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista xaaladaha bini-aadanimo ee soomaaliya laba kun labaatan iyo labo kaas oo baadigoob ugu jira hal dhibic shan bilyan oo doolar si loo caawiyo shan dhibic shan milyan oo soomaaliya oo ay ku jiraan sagaal dhibic waa saddex dhibic sagaal milyan oo aan ahayn barakacayaal halka hal dhibic lix milyan oo kalena ay ku jiraan dadka qayb dadka qaba baahiyaha gaarka ee ku nool toddobaatan iyo afar degmo nolosha dadka soomaalida waxaa ku jirta waxay ku jirtaa halis mana haysanno waqti aan lumino hayuu yidhi madax waa madaxa bini-aadantinimada ee qaramada midoobay martin grivis oo intaa raaciyey si loo badbaadiyo nolosha waa nolosha soomaaliya loona loogana hortago masiibo bini-aadantinimo oo kale waa in hadda fasaxnaa gargaarka sida dadka ay ugu badbaadaan gaajoy faqri waa gaajoy faqri hor leh waxaana maanta ka soo saaray ama ka soo saaraya toddobiyo toban milyan sanduuqa dhexe ee waxqabadka deg dega ah martin ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha kale inay si deeqsinimo leh u taageeraan sanduuqa biniaadanimada soomaaliya waxa uu sheegay in waxa uu sheegay in qorshaha h r b oo mudnaanta siin doono shan milyan oo ka mid a dadka aadka u nugul oo ay ku jiraan hal milyan oo caruura oo da-doodu ka yar tahay shan jir waa baaqa codsiga gargaar ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in colaadaha iyo nabadgelyada xumada sanadkan ay ku qasbeen waa toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba kun oo qof inay ka barakacaan guryahooda guud ahaan in ka badan laba dhibic sagaal milyan oo qofna ayaa ku barakacay gudaha soomaaliya mid ka mid ah tirooyinkii ugu sarreeyey adduunka ayaa lagu sheegay warbixintaasi maamulka hirshabelle ayaa sheegay in abaaro daran ay ka jiraan deegaanada maamulkaasi uu kaarimiyo wasiirka wasaaradda gargaarka imaareynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabelle cabdi maxad waa cabdi mahad qoorgaab ayaa sheegay inay diyaariyeen qorshe ay wax looga qabanayo qoysaska abaaraha ay saameeyeen ee maamul ee ku nool deegaanada maamulkaasi uu kaarimiyo wasiirka oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay ayaa waxa uu sheegay guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada hirshabelle ay si weyn u saamaysay abaarta sida biyo la-aan baasan sidoo kalena ay ugu darsantay in mar webiga uu noqdo mid faaruqa marna fatahaad looga barakaco waxa uu hadalkiisa intaa ku daray dadka fatahaadda ka barakacay deegaanada ay aadeen ay waa deegaanadii ay aadeen ay ku haleeshay abaarta oo ay ka baabi'iyeen xoolihii iyo dalagii kale ee duwanaa taasna ay khatarteeda leedahay ugu dambeyn wasiirka ayaa waxa uu sheegay meelaha ugu daran xilligan ee abaarta ka jirta ay yihiin tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne degmooyinka matamaan maxaas gobolka hiiraan iyo degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe deegaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waa dalkeena soomaaliya ayaa waxaa xilligan ka jirta abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada iyadoo madaxda dowladda waa madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyadana ay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashooyinka dalka halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyo cadaada iminkana akhbaaradka dibadda kooxda t b l waa t b l f ayaa war ka soo saartay dagaalka dowladda etoobiya ay kula jirto hogaamiyaha ciidamada t b l f ee dowladda dagaalka kula jira ayaa in ka badan hal sano ayaa sheegay inuu amar ku siiyey ciidamadiisa inay isugu yimaadaan soohodinta gobolka tigreega weliba si deg deg ah warqada uu qoray qaramada midoobay waa sagaaliyo tobankii disembar ayaa gabral gabriel waxa uu ku sheegay in t b l f ay soo jeedisay in si deg dega loo joojiyo dagaalka kadibna wadahadal lagu xijiyo ku dhawaaqista hogaamiyaha t b l f ayaa timid guulo waaweyn oo dhuleed oo ay gaareen ciidamada dowladda todobaadyada lasoo dhaafay kuwaasoo dib loo wareegay ku dhowaad dhammaan magaalooyinkii waaweynaa ee gobolka maxaarada iyo canfarta horey gacanta ugu gashay fallaagada kadib markii dagaalada ku fideen gobolada dariska laa tigreega tan iyo bishii julaay ee lasoo dhaafay si kastaba haatee debration ayaa beeniyey dagaalka dagaaladii looga adkaaday dhanka kale ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga halkaasoo uga qaybgelayay shirka saddexaad ee turkiga iyo afrika waana markii ugu horreysay uu dalkiisa ka baxo tan iyo markii uu dagaalka sokeeyo bilowday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa baraha bulshada ku shaaciyey xogta ku saabsan safarka abiy axmed iyo dhaqdhaqaaqyadii uu ka waday turkiga tan iyo markii uu tegay halkaasi warkiisu wax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado waa nagaynta warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan iga tegayaa sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada radio cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan megahertis habka wararka sugan